habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacaddanna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah afarta bisha abril sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada idaacaddanna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin aan ku eegayno saamaynta koronavirus uu ku yeeshay dadka danyartaa ee ku nool hargeysa iminka waxa weye maalintii aad iyo aad bay waxbay iska fadhiyaan wax alaale waxay qabtaan waxa weeye ma jirto waxa weeyaan goobjoog ma ka yihin waxa waxa la moodaa inay waashmaneen waxa weeye raysiintii waxa weeyaan ka yihiin taasina waxa weeyaan dee caqabad bay waxa weeyaan ku tahay haa masaariftoodii waxa weeyaan dee kama soo baxdo iminka u dambeysay wallahi kaan iminka soo maray wuxuu igu yidhi bishaa dhammaatay uma haya buu igu yidhi kiradii waana kiray ku socotaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan gobolka mandheera ee waqooyi bari kenya oo diyaargarow xoogan ugu jira ka hortagga faafista cudurka koronavirus waxaana rabnaa dadweynaha ina ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oona taxadarka keliyao la samayn karo ay tahay mogta taxadarka lagu raaco arrimaha taxadarka loogu talagalay socodka la yaraysto isdhexgalka bulshadana la yaraysto taabashada jirku istaabanayana la yaraysto fadhi kudirirka badanna la yaraysto barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo u akhriyo nuur xasan nuur
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in kiisaska cudurka koronafirus ee dalka ay korodhay qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in laba kiis oo cusub laga xaqiijiyey gudaha soomaaliya sida ay warisay wakaaladda wararka soomaaliya ee sonna mid ka mid ah labada qof ee la xaqiijiyey inuu ku dhacay covid nteen ayaa ah qof ajnebi ah halka bukaanka kalena uu yahay muwaadin soomaaliyeed tani ayaa ka dhigaysa guud ahaan kiisaska cudurka koronafirus ee soomaaliya inay tahay toddoba qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya dalka shiinaha guud ahaan waddanka oo dhan ayaa maanta mar qura ay dadka qadar saddex daqiiqo ah ay aamuseen si ay u xusaan bukaanadii iyo shaqaalihii caafimaadka ee uu dilay cudurka koronafirus maanta markii ay saacadda shiinaha ahayd tobankii barqanimo ayaa mar qura dadka ay wada istaageen baabuurta tareenada iyo maraakiibta ayaa hoonka yeeriyey waxaa sidoo kale la daaray sayrinka digniinta weerarada cirka dhammaan ficiladaasi ayay dowladda ugu talagashay in laga xusuusto in ka badan saddex kun oo muwaadin oo uu shiinaha ku dilay cudurka covid nteen magaalada wuhan oo ahayd halkii uu kasoo bilowday viruska sanadkii hore hoonka baabuurta iyo wiishashka ayaa la yeeriyey iyadoo dadkuna ay wadooyinka ku nagaadeen iyagoo aamusan shaqaalaha isbitaalka weyn ee tonji ayaa iyaga oo madaxooda hoos u dhigaya u jeestay dhanka albaabka weyn ee isbitaalka qaar ayaa xirnaa dharka dadan ee calaamadu u noqday wuhan xilligii xasarada xanuunka covid nteen ra-iisul wasaaraha dalka sbain pedro sanchez ayaa sabtida maanta ah ku dhawaaqay in la kordhiyey go-aanka dadka ku amraya in aysan guryahooda ka soo bixin ilaa laga gaarayo shan iyo labaatanka bishan abril khudbad laga daawaday tv-ga ayuu ra-iisul wasaare sanchez shacabka ugu sheegay inay muujiyaan nafhurid iyo iska caabin ka dhan ah cudurka koronafirus wuxuu sheegay in tirada bukaanada kasoo kabanaya xanuunka ay ka badan yihiin kuwa uu ku dhacayo taas uu sheegay inay calaamad wanaagsan tahay sbain ayaa ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan xanuunka covid nteen xogtii ugu dambeysay ee ay dowladda ku faahfaahisay khasaaraha dhimashada ayaa muujinaysa in tirada dhimashada ay gaarayso ku dhowaad laba iyo toban kun oo qof dowladda maleysiya ayaa xirtay in ka badan afar kun oo qof oo lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen bandowga lagu xadidayo faafista cudurka koronafirus ciidamada booliska ayaa wadooyinka waaweyn ka sameeyey bara kontarool oo fara badan kuwaas oo ay dadka ku istaajinayaan si ay u xaqiijiyaan amarka guud ay dowladda ku karantiilayso dadweynaha kumanaanka la xidhay waxaa ku jiray nin la sheegay in uu iska tuuray marinbiyoodka malaka si uu uga fakado xarigga ciidamada dhanka kalena dowladda filibiin ayaa tallaabo aad u adag oo ay kula tacaalayso faafista cudurka coronavirus qaaday kadib markii ay ciidamada booliiska xireen in ka badan labaatan kun oo qof oo lagu eedeeyey inay jibiyeen amarka dowladda ee ah in dadka ay guryahooda isku karantiilaan si aanan fursad loo siinin faafista coronavirus madaxweynaha waddankaasi rodrigo duterte ayaa ciidamada siiyey amar ah in ay xitaa toogan karaan haddii loo baahdo dadka jibiya amarka bandowga lagu yaraynayo faafista cudurka coronavirus dhegaystayaal warka caalamka ee fiidnimadan waa naga intaa
dalka kenya wuxuu ka mid yahay dalalka afrika ee fayraska korona uu cabsida weyn ku abuuray sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya fayraskan ayaa waxaa laga helay dad gaaraya qof iyadoo shan qofna ay dalka kenya ugu dhinteen cudurka coronavirus gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaana gobolka mandera wuxuu ka mid yahay dhulka kenya ee ka dib dhacay dhinaca caafimaadka iyo horumarkaba haatan ayaa waxaa ka socda diyaargarow ku aadan sidii looga gaashaaman lahaa in cudurkaasi uu ku fido deegaanadaasi wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa maamulka kauntiga mandheer ayaa bilaabay qorsho ay ugu hortagayaan ah cudurkaas kusii faafaya dalkani kenya covid nteen oo saameyn cabsi ay ka qabaan inuu ku yeesho deegaanadoodaasi mandheera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya waxayna daris la tahay dalka soomaaliya iyo dalka ethoobiya goob safaro kala duwan lagu kala aada ayaana ku taalloo xarun ku ah dadka inta badan soomaalida dalkani kenya ka tillaabaya soomaaliya qabanaya ama ethoobiya qabanaya ama dalkani kenya soo gelayo mudane cali rooba ayaa waxa uu soo bandhigay qorshihiisa dowladiisa waxaan bilownay muddo lasoo dhaafay saddex wiig iyo wax la mid ah isu diyaarin alxamdulilah meel gaar u xiran oo loogu talagalay baan fiirinay meeshaana waxaan ugu talagalnay afar iyo toban siriir oo wixii laga rabo qalabaad ah kulli haysta waxaana soo marnay accident and emergency center oo siriiraha casriga ee qalabaadka lagu isticmaala dadka sakaraadka lagu magacaabo i c u loo diyaariyey oo lix siriir ay diyaar tahay iyo laba kaloo h d u dadka i c u markay ka soo baxaan oo yara roonaadaan la geyn doono meesha la geynayo lix siriir ah roob ayaa waxa uu sheegay in degmooyinka sidoo kale diyaar garow ay oga jiraan mandheer oo keliyana aysan ahayn degmooyinka kala duwanna la geeyay adeegyo kala duwan oo loogu talagalay ka hortaga iyo weliba la tacaalida dadka cudurkaasi coronavirus suurtagalnimada uu soo ridan karo meesha rehabilitation center oo nugu talagalnay lixdan iyo afar siriir in loo diyaariyo processkuu noo socdaa nooma meelgaarin laakiin waan wadnaa midda kalena waa camor health facility oo nugu talagalnay afartan iyo toddoba siriir in lagu diyaariyo taana processkuu noo socdaa insha allahu tacaala meesha hadda qaybta manderan u diyaaran waxaa loogu talagalay mandera north iyo mandera east qaybta labaad oo loogu talagalay lafe iyo ceelwaq waa ceelwaq taana referal hospitalka waa diyaar qaybahan ugu talagalnay h d u i c u iyo isolation ward oo toban siriir ah waa diyaar qalabaadkana waa diyaar waxaana kusii jirnaa in aan kusii darna awoodda baaritaanka qaybtan kaga dari lahayn baa hadda lagu jiraa qaybta saddexaad waa banas iyo taakaba oo loogu talagalay in taakaba ay noqoto response center taana marka waxaan ku go-aan gaarnay in xafiiska administrationka loogu talagay sabkaantida mar dhow la dhiso cusub lagu aan u isticmaalno oona aan ugu talagalnay ilaa iyo boqol siriir camal inay geli karto laakiin ugu horrayntii inaan afartan siriir u diyaarino proceskaasna wuu noo socdaa rooba iyo shacabka kauntiga mandheera wuxuu uga digay in taxadar fara badan ay sameeyaan ka hortaga cudurkan coronavirus ee qaybo badan oo dalkani kenya kusii fidayane ay kala qayb qaataan shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee kauntiga mandheera uu ka kooban yahay waxaana rabnaa dadweynaha ina ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oona taxadarka keliyao la samayn karo ay tahay mogta taxadarka lagu raaco arrimaha taxadarka loogu talagalay socodka la yareysto isdhexgalka bulshadana la yareysto mogta taabashada jirku istaabanayana la yareysto fadhi kudirirka badanna la yareysto dhib dhibaatooyinkana loo arkin arrin ciyaar ah ama loo arkin in arrin qof muslin ay ku dhacaynin sida shicibka qaarkood cilmila-aan awgeed ay u sheegeen arrintan waa dhib wadamo walba saamaynayso wadamada islaamka ay ku jiraan annagana kama badbaadi karno waxaan rabnaa ummadda inaan ku dhiirigelinno waanada la siiyey inay raacaan oo taxadarka moogtahay la siiyey inay si fiican u raacaan oyna ka badbaadaan insha allahu tacaala guriga ha ka soo bixin taxadarka besa ka hortaga ugu weyn oo la sameyn isku soo celiyo xaalada magaalada mandheero la shaaciyey in hal qof oo keliya lagu tuhmay in uu cudurkaasi coronavirus qabo ilaa iyo haatanne dowladdu ay shaacisay inay gacanta ku hayso qofkaasi baaritaano magaalada nairobi la geynilaya haatan dib aysan ugu soo noqon magaalada mandheera ayaa taxadar fara badan waxau mudane rooba iyo maamulkiisa ay ugu jiraan qaab walbay cudurkaasi ugu hortegi lahaayeen mandheera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale dalkani kenya xuduudo ay saaran tahayna cabsi fara badan ayaa shacabka degmadaasi gelinaya inay taxadar dheeria ka sii muujiyaan wuxuuna mudane rooba sheegay in malaayiin lacag ay ku isticmaalayaan haab walbao cudurkaasi coronavirus loogu hortegi lahaa wasaaradda caafimaadka dalkani kenya ayaa waxay shaacisay in shan kun shaqaale gaaraya guud ahaan dalkani kenya laga qori doono isbitaalada waaweyn sida kountiyada waaweyn ku kala yaalan ay noqon doonaan kuwa iyagana kun shaqaale a laga qori doono taasoo iskuelcelis ka dhigi doonta in shaqaalo fara badan oo ka hortaga cudurkaasi coronavirus ka shaqeeya laga heli doono dhammaan degmooyinka kala duwan ee dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa dhinaca kale dadka danyarta ee ku nool somalilan ayaa waxaa soo wajahay duruufo dhaqaalo adag kuwaas oo ka dhashay go-aanada lagu xakamaynayo cudurka coronavirus iyadoo saameyn weyn uu ku yeeshay nolol maalmeedka cudurka coronavirus ma aha mid ku kooban oo keliya ta dhinaca caafimaadka hase yeeshee dhibaatooyinka khasaare ee uu geystay ayaa si weyn maalinba maalinta ka dambaysa loo dareemayaa hore ayaa guddigii somalilan ugu xil saartay xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus go'aanadii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in bulshadu ay kala dheeraato ama ay joojiyaan isu imaajinka ay kulmayaan taasina waxa ay si kale dhibaato ugu keentay dadka iyagu ganacsigooda uu ku tiirsanaa sida ay wax u iibiyaanna uu ahaa mid bulshada isu imanaysa ku xidhiidhsan dadkaasi ayaa waxaa ka mid a dadka ka ganacsada iibinta shaaha sida maqaaxyaha oo kale caanaha waa kuwan qaar ka mid a oo iyagu muujinaya dareenkooda
aad iyo aad baad umahadsan tahay magacaygu waxa weeyaan maxamed cabdulaahi cumar orod mooga caan ku ahay su-aasha haddan ka jawaabo waa runtaa saamayn baa jirta tan iyo intii guddidu ku dhawaaqday in la joojiyo dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo isku imaantinka xagga bulshada ti bulshadun loo danaynayo laleeyahay xanuunka iyo faafitaankiisa aynu xakamayno haddana waa in la eego duruufaha aynu ku jirno inagu marka laynooga gaar ahaan weliba reer somalilan inaga marka waxaynu nahay dowlada weli aan loonqoonsan oo dadkeenu had iyo jeer hale boqolkiiba toddobaatan waxaynu inagu dhaqaalihiina ama nolosheenuba ku tiirsan tahay in dadkeenu ay farsamooyinkooga iyo xirfadooga ku waxa weeyaan adeegtaan marka dabcan waa in hoos loo eego bulshada hadday tahay tusaale ahaan dadka maqaaxyaha shaaha iyo waxa weeyaan hodheelada yaryar iyo dadka danyarta ka shaqaysta mihnadooda shaqo aad iyo aad bay muhiim u tahay in lagu tixgeliyo oo farsamooyin badan la keeno oo dadkuna aan isku kantaroolayaan cuntadiina aan laga joojinoo waxa weeyaan wax laga iibsa timajarayaasha oo ah kuwa iyaguna ay noloshooda ku tiirsan tahay dadka hadba u yimaada ee ay u xiirayaan ayaa iyaguna tilmaamaya in dhibaato xoog lihi ay kala soo gudboonaatay shaqooyinkoodii iyo meheradahoodii kadib markii ay istaageen ama joogsadeen dadkii u imanayey kuwaasi oo waxa ugu sii daranay iminka ay tahay sida ay sheegeen in aanay laba soo bixin ama aanay helin biilkii iyo masaariiftii ay ku dabarayeen nolol maalmeedkooda deeq daahir waa guddoomiyaha iskaashatada midnimo ee ra'iislayaasha somalilan iminka waxa weye maalintii aad iyo aad bay waxway iska fadhiyaan wax alaale waxay qabtaan waxa weeye ma jirto waxa weeyaan goobjoog ma ka yihin waxa waxaa la moodaa inay waashmaneen waxa weyn raysiintii waxa weyn ka yihiin taasina waxa weeyaan dee caqabad bay waxa weyn ku tahay haa masaariftoodii waxa weeyaan dee kama soo baxdo iminka u dambeysay wallaahi kaan iminka soo maray wuxuu igu yidhi bishaa dhammaatay uma haya buu igu yidhi kiradii waana kiray ku socotaa ma fahamtay marka waxa weeyaan da halkii dhaqaalisiku ka bila waxa weye dhaqaali waxa dhul ku galay manahay wax laale waxa weyn xal waxaan u ornaa waxa weeye da xanuunka horta waxa weyn duruuf baa keentay duruuftii iyo waxa weeye dee iyo dadkeena in la isla eego ayay waxa weeye ayay ku habboon tahay xagga qalabka kale dee in laga waxa weeye caawiyo waxa weeyaan qaabkii waxa weyn training ay u heli lahaayeen dadkii waxa uu shaqaynayeen waxa weyn dee lasoo koobi lahaa oo arrintii waxa weyn dee comparison laga dhigi lahaa oo la isku soo waxa weyn dhaweyn lahaa ayaan xalka u arkaa in waxa weeye inay timaado maadaama dad waxa weyn arrimahan duruufaha weyn ay keentay ay duruufo keentay dhaqaalayahanada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa saadaalinaya in dhibaatada dhaqaale ee ka dhalata coronavirus ay u sii nugul yihiin bulshada soomaalidu maadaama inta badan ay yihiin dad ku ganacsada qaab isu imaatin u badan ibraahim siciid waa bare sare oo ka tirsan jaamacadaha hargeysa waxaana uu ku takhasusay oo uu jaamacadaha ka dhigaa cilmiga dhaqaalaha waa kan isagoo isha ku haya duruufaha la soo gudboonaaday dadka marka horeba dayarta ahaa coronavirus darteed markaa si guud haddaynu eegno geyga dadka soomaalida ay ku nool yihiin waxaa la odhan karaa soomaalida dhaqaalaheedu marka hore wuxuu ahaa dhaqaalaha sawaxanka waxaa loo yaqaana ama crowd based economies dhaqaalaha sawaxanka ku salaysan oo ah dhaqaale weli dadban oo aan ahayn dhaqaale heega goostay oo horumaray oo haddaynu somalilan eegno waxaa la yidhaha somalilan dhaqaalaha garabraratadu ama dadka danyarta ah dhaqaalaha dadban boqolkiiba siddeetan ayuu kaalinta shaqa abuurka qaranka kaga jira sidaa awgeed daraasad la sameeyey labadii kun iyo afariyo tobankii labadii kun iyo lixiyo tobankii waxaa la xusay in bangiga adduunku sameeyey gaar ahaan gobolka maroodjeex sahan cilmiyeedku ku salaysnaa gobolka maroodjeexa qura shaqa abuurka ka jira boqolkiiba toddobiyo toddobaatan dhaqaalaha dadban ayaa ayaa abuura halka inta hadhayna ay noqonayso dhaqaalaha ka imanaya shirkadaha waaweyn iyo xagga dowladda marka haddii aynu dhaqaalaha dadban aynu eegno sida khubaradu dhaqaaluhu ay u lafaguraan shan waaxood ayay u qaybiyaan waxda koowaad waxa weeye dhaqaalaha dadka ku ganacsada wadada hareeraheeda ama dhar ha ku iibiyo ama agab agab ha ku iibiyo ama adeeg ama cunto ha ku iibiyo waana dadka inta badan saamaynta ugu badani ay ku imanayso haddaba go'aamadani maaha kuwa ay keentay xarago laakiin waa kuwo ka dhashay dan iyo mahuraannimo la mooday sida ugu fiican ee lagu kala badbaadin karo fiditaanka koronavirus haddaba waa maxay xalka ugu dhow ee lagu badbaadin karo bulshada islamarkaana lagu daryeeli karo ama lagu ilaalin karo in dhibaato dhaqaale la'aani ay dhacdo taas oo sahayata ama dhib u geysata nolosha qoysas badan mar kale waa kan dhaqaalayahan ibraahim siciid oo ka tala bixinaya
waxaa talooyinkan soo jeedinaya ka mida dadka danyarta ah ee ganacsatada ah dowladdu ma awoodi karayso in sida wadanadaade horumaray lacag loo qaybiyo suurtagalna ma noqonayso oo ay adagta iyada laftigeedii dee dakhli baa kaga lumaya oo waxaa laga ururiyaa cashuurtii joogtada ahayd ee maalinla ahayd si dowladduna cashuurtii ay u hesho in laysku dayo siyaasaad kasta oo dhiiri gelinaya in dadkii danyarta ahaa habkii horey waxu iibinayeen ay wax ka bedelaan sida meheradihii matala muqaaxiyaha waa kuwa ugu badan ee la iskugu yimaado isla markaana loo yaqaana dhaqaalaha sawaxanka ku salaysan ama isku soo ururka in meheradaha hadday muqaaxiyihii ay awoodi karayaan siay habsamo socodkii nolol maalmeedkooga u sii wadaan wixii ay soo saareen inay meheradihii geeyaan oo ay hadduu shaah oo kale u yahay iyagoo falaasadii ku qaadaya in ay sameeyaan dalab oo xagga dalabka loo guuro laakiin isku soo ururkii dadka dee meesha laga saaro taasi caafimaadkii dadka ayaa ku xidhan hadday dhaqaalahi caafimaad noqotona mar walba de waxaa la doorbidaya oo caafimaadka waayo dad caafimaad qaba ayuunbaa dhaqaale keenaya khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa muqdisho ka soo diray waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
waqanan wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan marti oo noogu yahay doctor cali maxamed jimcaale oo ku takhasusay cudurada faafa kana howlgala xarunta royal hosbital ee magaalada muqdisho wauu ka mid yahay dhakhaatiirta oo laha wacyigelin ka wada magaalada si dadku ay kaga fogaadaan xarunkan coronavirus ee dunida saameeyey soomaali laga helay ilaa iyo toddoba kiis barnaamijka guud ahaan waxaanu ku eegi doonaa xanuunkan iyo saameynta uu leeyahay oo marti noogu yahay doctoorka aad baad umahadsantahay doctor aad baad umahadsan tahay kusoo dhowow v o a barnaamijka martida microfon
cabdiqaadir iyo shaqaalaha v o da aada u mahadsan tihiin waana kusoo dhawaa wadhawaa insha allah doctor cali waxaad baratay cudurada faafa virus ayaa saabaa leeyahay xanuunkan aad buu u faafayaa dabcan sida muuqata duni o dhan buu saameeyey marka waa xanuun noocaya marka hore cudurka la yidhaahdo coronavirus virus waxaa la dhahaa bacteriada waa ka duwan yahay jermi oo jeermiyada ka mida waaye laakiin wuxuu leeyahay asiga r n a kaliya waxay leeyihin jeermiyada r n a d n a waxaa la dhahaa viruska la yihahdo r n a waaye viruska marka laga fik laga fiiriyo historygiisa coronavirus wuxuu soo baxay lixdameeyadii kun sagaal boqol lixdameeyadii soo baxay nuucyo kalaa jiri jiray oo ka- qaar keenaan hergabka keenaan iyo coronaviruska saddexda nuuc u dambeeyey oo dhaceen mid waxaa la dhihi jiray saris wuxuu ku dhacay wadanka sacuudi arabiya oo aada ugu dhacay waxaa kaloo jira mid la dhihi jira maris oo mediterranean respiratory syndrome la yihahdo oo asna ku dhaca maris la yihahdo ku dhacay asna wadamada mediterranean-ka dhan ku dhacay Een, kan waa kii sad- kii u dambeeyey waaye marka la fiiriyo lixuu ku noqonaa waa viruskaas waaye mostly viruska wuxuu ku nool yahay inta badan een, xayawaanada coronaviruska xayawaanadan oo xamaaratada ah iyo fiidmeerta oo meelaha gasho intaasuu ku nool yahay marka een, wuxuu iskaga noolyahay asoo aan dhib keenaynin oo ku noolyahay caadi ugu noolyahay laakiin marka uu ku dhaco mutation ama isbedel ku dhaco sida kan kale uu ku dhaco hadda ku dhaco kale marka hilibka la cunay mutationa dhacay wuxuu ka mid yahay cudurada la yihahdo zoonotic oo dad kala qaadaan xoolaha a- animaliska iyo dadka ay kala qaadaan marka waa sun uu noqday wuxuu usoo galay xo- hilibka la cunay ayaa laga qaaday dan wuxuu bilaabay mutationa ku dhaca saa isbedelay wuxuu usoo gudbiyey marka een, dadka caadiga a qaadeen dadka qaaday ayaa waxay noqotay in ayaga haddana kala qaadaan ay labada kala qaadaan Ee, maadaama cusbaa waxaa loo bixiyey covid 19 ama waxaa la saris covid two labadaas labada magac baa loo yaqaanaa marka een, een, wuxuu sameeyaa transmissionkiisa aad ayuu u batay ha transmissionkiisa aad sida u gudbay aad u batay from china oo kasoo bilowday ilaa adduunka meel walba oo kamid ah ayuu gaaray markaan fiirino een, habka uu gudbaayo waxaa kamid ah habka loo yaqaano horta hawada kuma gudbo hawada caadiga kuma gudbo wuu ka darnaan laha wuu ka dhib badnaan laha haduu hawada ku gudbi lahay laakiin wuxuu ku gudbaa hab la yidhahdo dropless ama dheecaan yar oo liquid camal oo yar oo qofka kasoo baxaayo cudurka qaba kasoo baxayo ama markuu hindhisaayo ama markuu qufacayo kasoo baxayo kaas ayuu ku gudbaa oo qof kala qaadaa hadda researchka u dambeeyey marka la fiiriyo waxaa la ogaaday inuu dheecaankaas gaari karo ilaa lix toddoba mitr inuu gaari karo marka lix mitr maadaama la dhahay qofka kugu dhow waa inuu ku jiraa marka oo cudurka qabo lix mitr waa inuu ku jiraa marka een, saas uu gudbi karaa hadduu ilahi insha allah waan gartay Eh, si dhaqsaha u faafaa dabcan laakiin xanuuno kale waxaa jiray hawada ku gudba ama ama maaragtay oo khatartana aan lahayn t b do kale waxaa la yidhahdaa hawada ku faaftaa marka maxaa xanuunka si gaara khatar uga dhigay Een, waxaa ugu dhega waa garan kartaa markii la dhahay jino kasoo bilowday wuhan uu kasoo bilowday ilaa adduunka meel kastuu gaaray marka la dhahay khatartiisa waa garan kartaa ilaa hadda wuxuu ku dhacay dad loo yaqaano hal milyan iyo boqol kun oo qof oo ilaa hadda oo mataqaanaa saami oo ku dhacay ilaa lixdan kun oo ku dhimatay ilaa hadda la taagan yahay xaalada la taagan yahay oo weli uu yahay nus oo maraya bilowma khatartiisa waxaa ka mid ah viruska waxaa ku dhaca mutation mutationka waxaa isbedelay jirkiisa isbedelay mutationka ayaa keenay inuu aada u faafo khatartiisa dhimashada low waaye aada uma badna waxay gaari kartaa two ilaa three percentage boqolkiiba laba ama saddexoo dili karaa marka loo fiiriyo adduunka o dhan marka la fiiriyo laakiin marka wadan wadan loo fiiriyo waxaa jiri karta wadamo oo wax badan ka dilay oo aada u dilay ayaa jiri karto Eh, marka khatarta u badan oo keena waxaa waa faafidiisa oo aada u fudud oo meel kasta tegaayo Een, cudurka uu ka qaadi kartid lix mitr qof kuu jira aa ka qaadi kartid iyo markuu ku dhaco hawada sambabada boqolkiiba toban wuxuu keeni karaa complication ama dhib uu keeni karaa boqolkiiba inta kalena wuxuu keeni karaa qofka u yasarnaa karaa u ficnaa karaa boqolkiiba tobanka waa nambar badan waaye waxay kaaga baahnaa karaan i c u in la geliyo qofka oxygen la siiyo ventilation lagu xiro oo si gaara loo loo keergarayo ayuu u baahnaanaa inta kalena waxay noqon karaan dad oo haddii meel lagu xanibo mataqaanaa joogi karo oo karaysan karo Ee, markaan fiirino adduunka o dhan marka la fiiriyo wadamo naga tabar naga khatarsan oo aada u socday oo aada waaweyn ayuu ku dhacay waxaa ka mid ah talyaaniga talyaaniga oo hadda marayo iyo spain oo xakamayla spain iyo talyaaniga waa xakamayla yihiin talyaaniga dadka dhan haddii la karantiilo meel lagu xihay xataa waa waa waa waa waa weli waa la arkaya cudurka waa la arkaa ilaa hadda talyaaniga wuxuu ku dilay afar iyo toban kun oo qof oo ah ku dhimatay talyaaniga ah ku dhimatay new caseska soo socda oo mar walba dhacaane waa badan yahay shaloo kale waxaa ku timiday afar kun oo qof ayaa shala keliya qaaday talyaaniga marka la fiiriyo marka waddamadaasoo dhan ayagoo aad u shaqo badan oo aad nooga fiican oo aad u dadaalayo ayaa haddana xakamiintooda khatar tahay soomaali markaan nimaad eh, kiisas baa laga helay eh, ilaa iyo toddoba hal kiisa eh, dib u kabtaa la yidhaahdaa soomaaliya oo kale markaad fiiriso sideeba u saameynaya adigoo og daruufaha aad sheegtay eh, eh, dalka ka jirto Een, waa mahadsan tahay cabdiqaadir markaan fiirino soomaaliya een, maadaama uu yahay aada khatar u yahay oo faafidiis u badan tahay waxaa keliya ay soomaaliya ku badbaadi karto waxaa waa inay karantiisho oo qofka isolation lagu sameeyo dadka soomaalida ah boqolkiiba sagaashan wuxuu ku xiran yahay dhaqaalahooda inay suuqa bakaaraha ama suuq bacad ay tagaan marka suuqa bakaaraha oo jaam ah oo dadka buuxaan haddii hal qof oo oo cudurka qaba oo soo dhex gala wuxuu gaari karaa lix ilaa toddoba mitir oo dadka ji- u jiro oo qaadsiin karaa marka waxaad dareemi kartaa inay khatar oo adag ay soo socoto ilaahay naga haayo oo mataqana khatarta noo yar laakiin khatar adagaa soo socoto oo faafi karto oo dadka u faafi karto marka soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada oo aan u diyaar garaysnayn oo mataqaana stiil oo dhibaato badan ay taagantahay waxaa wasaaradda caafimaadka sheegtay in laga helay ilaa hadda toddoba qof laga helay midna oo ka reestay lix qofna mataqaana ay jiraan ilaa waxay noo sheegtay inay lix iyo toban qof oo kale ay suspect yihiin oo ay rabaan inay inay inay inay ka baaraan ay rabaan laakiin weli aan la ogaanin marka khatarta soomaaliya aaday u badan tahay marka waxaan ku waxa waaye waxaa la rabaa qof kasta oo arko calaamadaha lagu garto ku dhaco calaamadaha ay ugu badan tahay qandho kulul inay qofka qabato waa lamber one inay qandho qabato lamber two inuu sameeyo hindhiso inuu keeno hindhiso sida hergebkoo kale iyo inuu keeno qufac oo dry ah qufac engegan inuu qofka lahaado qufac aan xab lahayn marka haddii qofka qandhadaas arko oo qufacaasna arko waxaa ficnaan laheyd oo fiican inuu qofka meel fariisto oo meel keligiis guri ou istaago oo is ilaaliyo ama u sheego hay-adaha caafimaad ka shaqeeya ee waddanka jooga
ulaysada jira waxaa ka mida dadkoo fariimihii qaadaneen ama ha noqoto dhakhaatiirtiina iyo howsha aad wadeen wacyigelinta ama tan wasaaradda oo weli hadalkeeda goobaha lagu kulmo ma goobaha waxbarashada meelaha qaar dugsida qur-aanka weli way furaya magaalada muqdisho kale marka dadka wacyiga markaad fiiriso inay fariimaha qaataan iyo ahmiyadda ay leedahay maxaad la wadaagi lahayd
horta dowladdu waxay sheegtay wasaarad gobolka banaadir iyo warbixina ka soo baxda oo laleeyahay dadka meelaha maqaayadaha inaysan fariisanin ee maqaayadaha iska yareeyaan dadka isku imaanana ay yareeyaan sida adduunka o dhan la dhaho waay laakiin waxaa ka weyn bakaaraha iyo suuqyada seelo see loo xadidi karaa dhibaatada u weyn waaye dadka soomaalida dhaqaalaha ay ku nool yihiin waxay ku xiran tahay inuu bakaaro tago ay ku xiran tahay marka bakaar hadduu galane qofkii viruska qaban waa imaanaa qofkan qabin waa imaanaa den muddo oo daqiiqada ah ayuu qof ku qaadi karaa gurigiisa doodtiga wuxuu la tegi karaa asagoo viruska qaba oo la tegi karaa marka waxaa fiican inuu dadka ay yareeyaan inay tagaan bakaaraha oo kale iyo meelaha aada u buuxa inay tagaan waanada dhakhaatiirtana ay qaataan waxaa aada ugu xumahay in dhakhaatiirta aysan haysan inta badan xarumahooda caafimaadka aysan oolin testage uusan oolin qofkii loo dirana meelaha loo dirana inuu inuu dhibsanayo uu leeyahay aniga ma tigi kara meelebel ma tigi kara xoogaa dhib jiro dhibkaas jiro waxaa keeni karto inuu cudurkii dadka qaadsiiyo communicationkii dhibkan uu yimaado marka waxaan ku talin lahayn soomaalida inta badan in ay dhakhaatiirta ay ka fikiraan qof kasta ay ku arkaan high fever ama ay ku arkaan ku arkaan inay gooni u saaraan ay u diraan ku dadaalaan si ugu dir dhakhtarkiisa waaye sida ugu diri lahay xarunta lagu baarayo cudurka haddii la baarane gacanta loo geliyo qolooyinka shaqada kulaha insha allah ulaysada jira dhakhaatiirtiina laga soo xigto waxaa ka mida karaantiinku dadku inay aada uga fogaanayaan dadku iyagoo laga yaabo in calaamadihii muuqdaan aysan diyaar u ahayn inay goobii karantiinka tagaan marka khatar intee leeg baa ka dhalan karta taas
hadda oo la taagan yahay waxaa noo imaadaan beeshino oo qabaan high fever qandhadi qandhadii badneed qabaan qufcina qabaan haddii qofka a kula tiriso tiraadniyo khatar waaye waxaa dhici karta inuu coronavirus qabo marka la fiiriyo in historygiisa dad oo la kulmay oo ka yimid banaanada ka yimid oo la kulmay qofku wuxuu leeyahay aniga meeshaas ma tegi kari waalidkii haddii aan meesha geyna karantiilka wuu diidaa problemo badan uu sheegaa aniga markaan ka fikiro horena u sheega haddana u sheegaa waxaa ficnaan lahayd qofka in loo diyaariyo meel uu soo aadi karo oo isleeyahay way fiican tahay waa joogi kartaa oo isleeyahay example ay ka mid tahay digfer hospital waxaan ku talin lahay taladeeda in ay dowladda ama qolooyinka caafimaadka loo diyaariyo digfer hospital loo diyaariyo digfer laga dhiga keliya in lagu daaweeyo coronavirus sababtoo ah qof kasta wuxuu awoodi karaa markaas inuu tago isbitaal weyn oo caalami waayo inuu tago oo kala kulmi karo communicationkiisa cudurada kale u qabana looga daawey karo cudurka coronaviruskana looga daawey karo waxaa usii dheer digfer waxay leedahay i c u ama ventilation oo loogu talagalo qofka haddii hawada ku xiranto in hawo lagu sii karo meel fooda hawada uu ku qaadan karo laakiin haddii private kugu yimaado oo qofka waxba u qaban karin oo meesha la tegaynin still waxaa jirta communicationka ah inuu faafayo oo aada usii faafaayo marka faafidaasna waxay keeni kartaa inuu nagu bato dhibka iyo iyo iyo inuu sii bato insha allah marka dadku maxay ku doodayaan markaad eh, ka shakisaan ama aad aad la kulantaan wax u eg eh, haddana aysan karantiinka aadayn oo goobo kale ku mashquulayaan xanuunkun uu sii fidayaa dabcan oo oo ma istaagaysaad sheegta marka xalku muxuu noqon karaa eh, orduqan hosbitaal eh, howlaa ka socoto hadda looma diyaarin marka maxaa bedela haddii taa la waayo dowladda waxay sheegtay waxaa loo diyaariyey isbitaalka martini laakiin sida lala socda martinina xoogaa waa fog tahay Een, qofka wuxuu ku du- anducoon wuxuu leeyahay aniga eh, qofkan wuxuu qabaa cudurro kale example hypertension dia- diabetic waxaasuu qabaa wuxuu ka baqaa marka inuu waayo in cuduradaas kale laga daawi waayo oo keliya cudurkan uu u dilo uu dhinto sida cuduradaas kale looga daawi wuxuu du- door bidi lahay dhaqaatiir oo yaqaano asiga oo special ah oo meelo gooniya joogo inuu u tago oo cudurrada ka daaweeyaan ayagana waa kumlik dhib waaye oo baaridii ma hayaan oo ma dhihi karaan qofkan waxaa qabtaa coronavirus aa qabtaa sidaa darteed waa in aadaa isbitaal hebel aadaa dadaan kula taliya aniga person dadaan kula taliya laakiin dadka ma yeelayaan ma aadayaan marka waxaa ficnaan lahayd talada ugu fiican ah in in- in haddii emergency yimaado waxaa la rabaa in wadanka dhan u safto sida haddaba u safan yihin wasaaradda caafimaadka wasaaradaha dhan dhan ay u safan yihiin in la yidhaahdo digfel ha noola baneeyo waxaa lagu daaweynaya keliya coronavirus cuduradan kaleo emergencyga cudurada kale waxaa lagu wareeji karaa isbitaallada kale intood wadanka ku yaallaa la wareegi karo laakiin digfel waa meesha keliya oo noo haysato ee, loo diyaarin hadda waxaa la ii sheegay in loo diyaariyey martini loo diyaariyey laakiin dadkasay ku tagaan still problem waaye complicate waaye aqoontooda waxun dhan markuu qofka tegi waaya wuxuu faafina cudurkuu soo faafina dadkaas soo siyaarina oo soo fiirina waxaa la yidhi wadanka isu dhan markaan soo qaadano qofaa jiraday coronavirus aa laga helay toban qof waxaa ugu tagtay isbitaalka oo oo soo salsalaantay gacanta ku wada salaantay oo dhahaysa ilaahay ha ku cafiyo oo mataqaana u ducaynayso intoodiiba markay guriga yimaadeen waxaa ku wada dhacay cudurka ku dhacay oo ku wada dhacay maxay ugu bateen in isu dhan ee soomaalida marka la fiiriyo ee dadka ajnabiga soomaalida ay ugu badatay inuu cudurka ku dhaco ingiriiska inuu ku dhaco dadka ajnabiga sababta keenaysa waxaa waaye still kuwa isu dhan iyo joogo ingiriiska aada diidan inay inay isolation sameeyaan ay ilaaliyaan marka maxaa laga filaa kuwa joogo muqdisho iyo iyo agaarkeeda oo intooda badanba dhaqaalahooda ku xiran yahay inay tagaan suuqa bakaaraha iyo suuq bacad suuqyada waaweyn inay tagaan ay ka raadsadaan ee, qutliyoonkooda maalinta waxay cuni lahayn ay ka raadsadaan marka waxaan ku talin lahay eh, number one in ay- in ay wacyigelin loo sameeyo isbitaalada privateka ee meel walba ku yaalla inay ogyihiin qofka number two waxaan ku talilahay dhakhaatiirta iyo qolada caafimaad ka shaqeyso inay qof kasta ay ka shakiyaan ay qandho ku arkaan qof aan ku arkaan hadduu rab ha qabo in hergab caadi ha qabo laakiin in la baaro in la gey karo meel lagu baaro oo lasoo baari karo la ogaan karo inuusan qabo inuu qabo laakiin baaritaanka dalka ma yaala doctor Waxa uu- kiisaska hadda la helay ee positive-ka noqday dibadda loo qaado marka qof walba ee hargab qaba haddii la yidhaahdo eh, ha la baarale waxaa imaan doono culayse kale sooma Ee, waxaa naloo sheegay hadda inuu yaallo baaridda ay taallo in la- waxaan maqlahay labaatan kun oo kit inay camal taallo oo wasaaradda loo keenay ay- ay- ay haystaan in lagu baari karo martini meelahaas lagu baari karo not in- it is- I I think inay tahay rabid test inuu yahay qiyaasta rabid test wuxuu leeyahay false positive uu leeyahay laakiin false positive hadduu rabo ha lahaado laakiin qof kastoo positive oo laga shakiyo ama ha qabo ama yuusan qabin laakiin positive noqdo waa la hay karaa meesha lagu hay karaa waa la- me- maadaama meesha lagu haynayo markuu ficnaadana waa lasoo dii karaa marka i think inuu weli baaritaan uu yaallo wadanka uu yaallo laakiin uusan available meel kasta ahayn oo meelo badan uusan oolin even digfeele dadka aad u aadayan digfeel uusan oolin oo qofka dhehaynin een, cudurkaas ha lagaa baara ama uusan ka baarayn laakiin uu leeyahay gurigaada ku noqo guriga ku noqo u dhaha
qofku sidoo usu karantiini karaa si shaksiyan naftiisa haddayba timaadeen iska shakiyo xaaladiisun aysan emergency ahayn dad badanoo waxaa la yidhaahdaa si sardhabana xanuunka ugu dhaca jiri kara adduunyada qaarkoodna way bulshadeenba marka qofku gurigiisa musu karantiini karaa ha waxaa la rabaa in qof kasta oo ku dhacay cudurka oo coronavirus ama ka shakiyo iyo hadduusan ku dhicintaa ka shakiyo oo qabo qandho iyo qufac inta badan qabo iyo lafa xanuun daal badan oo lafa xanuuna qabo qofkaas waxaa laga rabaa inuu koow horta waco dhakhtar waco dhakhtar inuu la xiriidho dhakhtarka markuu waco yidhaahdo talow siinaa wuxuu leeyahay gurigaada joog ha ka bixin gurigu markuu joog dhaho inuu qaraabada ay dadka u sheego asxaabta u dhaho aniga guriga laygu karantiilay cudurkaasaan qabaa gurigaan joogaa wixii raashina la ii keenayo in diriis- iridda la ii keena keliya iridda la ii keena aniga guriga aan ku jiro meesha aan cuntadeeda meesheeda aan ku cuno inuu dhaho waay dhakhtarkana inuu raadiyo waayo haddii in case oo complicate noqdo oo dhibaato timaado neefta dhibtoo kale in dhakhtarka uu qaa- la qaado oo la geeyo meesha lahayd ventilationka lahayd oo martina hadda lagu diyaariyey ventilationkaas in la geeyo oo meesha oxygen lagu siiyo laakiin qof kasta waxaa la rabaa inuu guriga asiga uu joogo asiga isxilqaama haddaan qofka isxilqaamin qof u- u timaado oo oo guriga ku qasbaysa ma jirto waxaa kaloo la rabaa in oo marka saana kala dhacdo inay inay magaalada dhex joogaan ciidamada ay dhex joogaan dadka lakala ilaaliyo problemka la xaliyo in shaqo badan oo aad u badan laga qabto laakiin hadda waxaan isleenahay even dhakhaatiirta xitaa hadda waxaa la isleeyahay weli cudurka magaalada ma joogo waa noo imaan doonaa weli waa sugaynaa laakiin intaan sugayno ayuu magaalada joogaa magaalada ka buuxi karaa oo imaan karaa waxaa imaan karo hadda waxaan arkay afar maal diyaarad u dambeyso imaaneysay oo imaanaysay yaa kasoo dhuntay diyaaradasu kasoo degay indiu ka yimiday maba soo mara karantiin lagama soo mara iridu kasoo baxay waa soo baxay gudo isku soo galay marka inkees kaasoo kale u qabo oo gurigiis u tago dhalinyaro waaye asiga xanuun badan dhib badan kuma hayo xanuunka wuxuu u darayaan dadka waaweyn dhalinyarada dhib badan kuma hayo ama dadka immunitigooda laciif yahay oo difaaca jirkooda laciif yahay oo u badan yahay kuwa marka dhalinyarada qof qofa yaroo dareemaya wax badan ma dareemaya qandha yariisa iska ficnaana asiga laakiin wuxuu u gudbaa dadka duqoonshaha waaweynaa u gudbaa ayagana waxay ku samayn karaan inuu inuu khatar ku noqdo oo dilo special dadka cudurada kale oo hore u qabay inuu inuu inuu khatar ku keeno marka garantiirka waa dhib badan yahay waxaan rabnaa marka qof kasta oo soomaali ah oo soomaali joogo inuu asiga isxil saaro isxil qaado oo asiga ku ekaado inuu gurigiisa joogay inkastay dhib tahay dadkana saaxiibadan inay caawiyaan ay qofka ku caawiyaan cuntada cuni laha in lagu caawiyo inuu mataqaanaa meesha kale oo aadala lagu caawiyo
fariinta ugu dambaysa wacyigelineed ee hooyada joogta miyiga ee aan exerse heli karin meel caafimaad heli karin wasaaradii talooyinkooda ee halkan laga dhegaysanayo maxaa fariin u taga waxaan ku talin lahaa hooyooyinka iyo odayaasha iyo qof kasta oo soomaaliya oo joogo qandha haddii qabato horta inuu iska ilaaliyo dadka kale qandha haddii qabato oo qof qabo inuu dadka kale iska ilaaliyo sidana uu qasto waxaa la gelinaydaa barashtamool keliya barashtamool oo xanuunka keliya inuu isticmaalo waxaa la dhahaa gelinaydaa nonsteroid antiinflammatory oo ka mid tahay ibuprofen oo kale waa loo isticmaali karaa marka haddaa farmashin qabto uusan aqoon u lahayn ibuprofen dhax kusoo siiyo marka dhib kalaa ku imaata marka waxaa rabaa qof kasta inuu daawo u qaadanayo cudurkaan lagu daaweynayo ma jiro keliya waa inuu difaaciisa kolkalaa inuu liindhanaan badsado liindhanaanta vitamin c a ku jiro xoogaa waa anfice vitamin c badan inuu qaato biyo badan inuu cabo oo biyaha aada u badsado haddii qandho qabatana barishtamolka isticmaalo taamka uu ku haynayo taam dheer maaha taam gaaban waaye haddii ku dhib imaanin inta kalentooda waa ka bixi kartaa waa laga bixi karaa hawada baadiyaha hawo furan waaye dadka dhibka uu ku dhacayo waxaa waay boqol kiiba toban waaye boqol kiiba sagaashan waxaa ku filan kale inay biyo badan cabaan barishtamol qaataan vitamino badan cunaan cuntadooda diyaarsadaan ee islaaliyaan dad kalena iska xanibaan oo dad kale uusan gaarin
aad buu mahadsan yahay doctor cali maxamed jimcaale oo ka howlgala xarunta royal hosbital oo toddobaadkan marti noogu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka ee v o a intaan kulmi doona barnaamijka lamida waa barnaamijkoodii ka imaanay muqdisho oo idinle nabadi
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka cawayska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxay xasuustay waxa ugu muhiimsan ugula qaalisan nafteeduna ay ugu jeceshahay marka ay haysataa inuu yahay fargalkii diamondka ahaa waa haweenaynta riyote aayar uun fargalkii ama faraatigii guurkeeda loo geliyey hal mar liqday inta ay weliba biyo ku cabtay sababta ay sidaa u yeeshay weliba sida xaalu ku dambeeyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloon idii hayaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka jacaylka dhaxal baan u helay u helay u helay u helay anigu dhaxal baan u helay ana dhaqada caashaqo dhibkiisa ilaahay baday ibaday baday ilaahay baday anaa dhabu korinayo dhabtayda anaa ku sidaa
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington waxaan ku bilownay dhegaystayaal sida uu alle aadamaha u abuuray oo haddana u kala duway ayaa sidoo kale dabeecadahooguna ay u kala duwan yihiin iyadoo qof kasta ay ku sii lamaan tahay xaaladiisa caafimaad iyo weliba waayihiisa gaarka ah uu laabta ku sito waxaana haddii aynu si gaara u soo qaadano dunida jira malaayiin qof oo hurdada ku riyooda kadibna waxa ay markaasi ku riyoonayaan ee ay niyadda ku hayaan si runa u sameeya amaba ugu dhaqaaqa kuwaasoo khubarada caafimaadku ay sababo kala duwan u aaneeyaan inay keenaan islamarkaana xilliyada qaar ay qaarkood naftooda iyo weliba bulshada kaleba ay halisgeliyaan haddaba dalkan maraykanka waxaa dhowaan ka dhacday sheeko warbaahintu ay si weyn u qaadaadhigeen islamarkaana marna lala yaabay sida ay wax u dhaceen marna lagu qoslay marka la maqlo amaba la maqlay ficilka ay samaysay haweenayda sheekadani ku dhacday oo iyadu tallaabada ay qaaday ahayd inay liqday fargalkii ama faraatigii uu odaygeedu u geliyey markii uu guursanayay amaba guurka u bandhigayey bal haddaba aan soo dhoweeye cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya sida ay gabadhaasi ugu suurto gashay inay liqdo fargal dhan iyo weliba markii dambe waxaa la yeelay
cabdixakiino waxaa jira dad badana qabsada in dadka qaar habeenkii iyagoo hurda oo dee si fiican u hurda ay riyoodaan riyadii ay ku riyoodaanna ay ku dhaqmaan tusaale ahaan waxaa laga yaaba qofku inuu hurdo inuu dad iskala sheekaysto cabdixakiin iyo cabdixaafid iyo dadkii la sheekaysto hayo sheekadii la wado inuu qof daadego oo hoostii tago oo frijkii furo oo keeg la soo baxo oo cuno oo cabitaan cabo oo tvga yara daawado oo haddana sariirtiisa ku noqdo laakiin aan waxaasoo dhan ogeyn heer bay gaadhaa dadka qaar ay dembiya galaanoo maxkamad ay gaadho oo dhakhaatiir loo yeedho oo qofka la xaqiijiyo inuu yahay dadka habeenkii riyooda
gabadhan markaa maxaa dhacday gabadhan si wax u dhacday gabadhan waxay horta ka timi asal ahaan gobolka california nin ayay muddo dheer wada socdeen ninkii waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan sheekadoodu meel fiican bay u socotay jacayl xaddaafina waa ka dhexeeyey heer bay gaadheen ilaa ay meherkii sameeyaan ay qoladan dee reer galbeedka sameeyaan oo ay fargalkii isu geliyaan ninkani gabadha wuxuu usoo iibiyey fargal daimana oo laba dhibic afar uu yahay xitaa miisaankiisa uu yahay waxaan kaaradkiisa uu yahay gabadha waxay ku riyootay habeen habeenada kamid a marka cabdixakiinow iyagoo tareen saaran in tareenkii niman burcadi soo weerareen gabadhi waxay aragtay burcad inay soo weeraraan waxay aragtay burcadda tareenka soo weerartay in ay dadka boobayso waxay xasuustay waxa ugu muhiimsan ugula qaalisan nafteeduna ay ugu jeceshahay marka ay haysataa inuu yahay fargalkii daimanka ahaa waa riyo laakiin iyada waa ka run fargalkii intay iska siibtay bay torto hadday doonaan adiga haku dilaane intaba meel ka seebsan oo ka adag bay gelisay cabdixakiino way isdhaafisay intay biyo biyo sidii xabad kiniina ayay fargalkii u liqday caloosha gelisay waana hurdaa dhaci iska socoy nimankii la is arag waxba laga qaadi waa hawsha dhammaatay saaxiibadeen waa toostay waagi marku beryey waxay ogaatay xalayto tareenkii la dhacayay budhcaddii fargalkii wixii o dham inay riya ahaayeen faraheeda markii ay ka weyda subaxii waaga baryey gabadhana maadaama oo saaxiibkeed oo ay isjeclaayeen ay isla gaadheen dee meherkii iyo fargal isugelintii wuxunbaa u dhinayd kelmadii ay ingiriisku iyo reer galbeedku yidhaahdaane i do
maxaan kula reerma yagleelnaadi iyo haadii baa hadhay haadii baa hadhay waayo marka cabdixafidow fargalkii waatan waatan caloosha geysay waatan cabtay waatan ogaatay dee ninka odaygaa ma u sheegtay se xaaladii maxaa iska bedelay ille waa kan guur baa u socday fargalkiina waa kan maqane dee waa in lagu dadaalaa in horta inaan orosku baaqan iyo dee magaranaysaa dee dee iyogalaarka reerku iyo aqalgalku inaanu baaqan saaxiibkeed markii ay u sheegtay cabdixakiino waxaa loo tegay dee dhakhtar baa loo tegey dhakhtarkii adugu dee dhakhtarka adugu wuxuu usii gudbiyay dee qoladii dhuumaha iyo caloolaha iyo eegisay egisregii baa la saaray dee waxaa la arkay fargalkiio gabadha caloosheeda dhex fadhiya dee wuxun bay noqotay de weliba inta qalab lagu eegay dee dhuunta adlig wax laga geliyo tuumba la geliyo dee leyd iyo dee qalab wataa oo halkan laga daawaday dee in mindhicirka iyo caloosha dhexdooda fargalkii dee laga soo saaro oo laga soo seefgareeyo ayay noqotay wagaagde dabcan buurkii waa dhinaayo arooskun waa dhinaa waatan dee fargalkii la isu geliyey werwer gabadhii dee kolley uma yara mar haddii dee fargalkii ka lumay hawsheedii kale waa kala kacay ma ku dhaqaaqeen hawshoodii ma sii wadeen mise waxaa isbedel markii ay hawshii ku dhabaatay wanaag ee la ogaaday wixii inay ahayd riyo ee aan run ahayn fargalkiina calooshii laga soo saaray dabcan fargalkii markii la yar dhaqay ee la yar masaxay ninkii iyo gabadhii ninkii wuxuu ugu ballan qaaday in uu hawsha dhammayn doono oo weliba sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka aanala dhaafi doonin iyana waxay ku ballan qaaday inaanay mar dambe fargalka liqi doonin cabdixakiimo
ballanqaad weyn aad iyo aad bad cabdixaafid mahadsan tahay waa waa fargalkii riyada ku lumay waa fargalkii riyada ku lumay ee lagu liqay weliba aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaad nagala socotaan dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii ay barnaamijka caweyska washington siisay fanaanada nimca yaasiin caraale iyadoo qaybtanna kaga warrami doonta sidii ay u sii waday amaba uu sii hana qaaday fankeedu kadib burburkii soomaaliya iyadoo ay fanaanadu magaalada hargeysa ugu warantay wariyahayaga ah sagaal mustafa xasan nuur
waqtigaas fankaagii horaad haddana uga sii bilowday mise maxaan idhahdaay shaqooyin kale ayaad ku fooftay waqtimaa dib u bilowday haddana dhinacii fanka halkan markaan qurbaha himbiba haddana kasii bilaabo waxaan soo raacay afar iyo toban fanaan oo fanaanintii waaweyne qaranka soomaaliya ayaanu soo raacnay waxaydan gadar iyo meelahan carabaha wax kasoo yara dhigdhigano gadar baa nala keenay waa aniga waa khadra daahir waa fayru sheekh daahir waa dacar waa sooraan waa kuluc waa sabriye waa maadeey waa saalax qaasin dee adigu afar iyo toban tob ah oo anigu uun da kama hadlayo fankaan ugu yarahay ya ayaan ku wada soconay dee markaasaan halkaa ka bilaaba qurbihii baan deedna ha sheegin sooraan batay ilaahay ku naxariiso haddana heesii ugu horeysay ii dhiibay habaa ka qaban qalbigaasu waa salaax heesaasi waan kusoo bilaabay nayntiyadii qalbigaasu waa salax habeenkii seexiyo naftana sasaabuu ku yidhi saaku ku imanaya inta samiri lahaw qalbigaasu waa salax habeenkii seexiyo naftana sasaabuu ku yidhi saaku ku imanayay inta samiri lahaw haddana saqda dhexe hurdada sardhaga aniga oo ku jira ayuunbaan selelayayo asawiga waxaa iigu wacan codkaagiyo suuradii intoo layso sawiro salaamkiyo sheekadii kalgacalkee ii sugnaa hadday saxal moodaya sifaxa mayloobi karo sifahama ilo obi karo sideenoo kale cishqigu labadow isugu sidkaa dadbaa saliidoo la rabaa samaanta dhexedooda kaala inay kala saydhiyaan
dadweynaha caweyska washington dhegeysanaya heestayna usoo qabanaa heesahagii ugu horeeyay mid ka mid ma heesta ugu dambeysay aynu soo qabanayna anau doore ah haye
heesta waxaa la adaa caqlikeen caqlikan sidaan nahay haye cidladaaba dhantaya haye isla waxaa iskale qadra faarax wayna reelandhana haye oonu asxaab nahay heesta ma qisay xambaarsan qisa xambaarsanta waa turi story Mhm.
khadra iskale khadra faarax haye wareelandhana eryada waxa weeyaan qaamuus Mhm.
laxanka waa axmed saki Mhm.
miisiga waa maxamed karaamo codkanaada isku dhaw.
codkanaana iskuulaba rogaaya waa hagaag heestaasi ayaynu wada dhageysan doonaa inoo soo doortay nimco yaasiin caraale caweys wanaagsan caku ruuxu sidiisaba cashaq qalay ma qusto ilay lagama cajiso ruuxad cale ma saarte ruuxad cale ma saarte maxaa iilalo qaba ka ilasha cadhadooni adi ku camiri jire maxaa iilalo qaba ka ilasha cadhadooni adi ku camiri jire cawradkaan jeclahayo kaa cubtay ragaho idil cawradkaan jeclahayo kaa cubtay ragaho idil ama caadi ii noqo ama ii jarcawdo caqlikeen sida nahay cidladaaba dhahante caqlikeen sida nahay cidladaaba dhahante curadkaan jeclahayo kaa cubtay ragaho idil curadkaan jeclahayo kaa cubtay ragaho idil ama caadi ii noqo ama ii jarcawdo caqlikeen sida nahay cidladaaba dhahante caqlikeen sida nahay cidladaaba dhahante kacalmaday gayaanku kugu casumay laabtee haddii ani ku caashaqay ceeb maahan samaynin ceeb maan samaynin kacalmaday gayaanku kugu casumay laabtee haddii ani ku caashaqay
waa hagaag intaasi haddaynu kaga soo noqonno heestaasi ay noo soo xushay boqoradda codka nimco yaasiin caraale boqoradda quruxda aan idhaahdo iyo boqoradda mashraxaba maasha allah nimco yaasiin ma jiraa heesahaaga een, heeso markaad mashraxa taagan tahay bulshadu aada u qushuucdo adiga laftarkaaguna intaad aada u qushuucdo een, marmarka qaarkood aad baxdo oo aad is ilowdo ood xasuus gashaa heesaan qaado dee waxaaba untay heestii ugu dambeysay haye
oonu qaaday odagayga haye tarshiid ya dawadii nafteedu dooni jiraye iga daxayo
cabdirashiid hele daaino allahayo isha xasid naga deeri
isukaya dahayo inta dunka naga jecel ducaadooda aamiin aamiin ha ducaadooda aamiin maasha Maasha allah heestaasi adigaa u sameeyey xaajigaaga maya anigu ha horta dee fikradda anigaa lahaa laakiinse midhaha waa midhi cumar jaamac abwaankeyga qaaligan waa aad ugu jecel abwaanadeyda Een, aad baan u salaamaya kanka salaamaya magaaladeyda alfaan salaamaya qaamus baan salaamaya adigu dee way badan yihiine Een, dhinaca jacaylka marka nadhahna nimca yaasiin maxay ka aaminsantay jacaylka sideebaad se isku tihiin dadka inta badan jacaylka ka agdhow ayaa lagugu tiriyaa
inaa lilah ta horta qofkan wax jeclayn ma jiro sagaley aad baan horta warsaada uga helan waan ku jecelahay jacaylka had iyo goor maaragtay qof waraysta horta jacaylka aniga iweydiin ma jirto haddaan da idhahdo anaaba dhalay jacaylka dhanba aabiyi hooyaabaan ahay haa waxaan idhi jacaylka dhaxal baan u helay u helay u helay u helay anigu dhaxal baan u helay ana dhaqda caashaqo dhibkiisa ilaahay baday ibaday baday ilaahay baday anaa dhab korinayo dhabtayda anaa ku sidaa hade maxaad sheegaysaa dhowro sidii dhalaan u dhowro sidii dhalaan waa hagaag Een, heestaasi ayaynu mar kale usii daynaynaa dhagaystayaasha dhagaysa haboon jacaylka dhaxal bahaan u helay u helay u helay u helay anigu dhaxal baan u helay jacaylka dhaxal bahaan u helay u helay u helay u helay anigu dhaxal baan u helay anaa dhabu korinayo dhabtayda anaa ku sida anaa dhabu korinayo dhabtayda anaa ku sida u dhowra sidii dhalaan anaa dhabu korinayo dhabtayda anaa anaa dhabu korinayo dhabu korinayo dhabtayda anaa jacaylka dhaarbahan umaray umaray umaray umaray anigu dhaar baan umaray anigu wau dhagaan nuglo dhawaaqiisaan maqlaa maqlaa dhawaaqiisan maqlaa dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeenni intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo anigu wau dhagaan nuglo dhawaaqiisaan maqlaa maqlaa maqlaa dhawaaqiisan maqlaa anaa sida dhibicda roob ilmadayga soo dhacda anaa sida dhibicda roob ilmadayga soo dhacda aniga dhabanka idaacaddeenii cawaysnimo oo si wada jira halkan idinkala soo codsiinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daanduray intaas ayay nooga dhan tahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo dhibicda roob ilmadayga soo dhacda anaa sida dhibicda roob ilmadayga soo dhacda aniga dhabankayga qoysa iigayga anuu shubto anuu dhamac iga shido dhiigayga anuu shubto anuu dhamac iga shido ladhubto jacaylidilay jacaylidila dhiigayga anuu shubto anuu dhamac iga shido dhiigayga anuu shubto anuu dhamac iga shido la dhubto jacaylidhilay